galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha juunna waa siddeed iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabta waxaa halkan soo wadajira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cud iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a puntland oo xukun dil ah ku riday maxaabiistii al-shabaab ee lagu qabtay dagaaladii garaacad iyo suuj cid allaale ciddii soo weerarta ee ku soo qaada amaad isku dayda inay bedesho haybadda iyo calanka dowladda puntland inay maxaanku dhahdaay diltooda shaabiyeed waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda askaraynta carruurta ee soomaaliya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka puntland ayaa sheegtay in saddex iyo afartan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab lagu xukumay dil toogasho ah kuwaasi oo lagu soo qabtay dagaaladii garacad iyo toga suuj ee bishii maarso ee sanadkan dhacay maxkamadda ku taala magaalada garoowe oo muddo saddex maalmood ah fadhiday una fadhiday dhegaysiga dacwadda ka dhanka ah raggaasi ayaa sheegtay in dilkooda loo cuskaday falalka argagixisada ah iyo weerarka ay maleeshiyada al-shabaab kusoo qaadeen puntland isla maxkamadda ayaa sheegtay in laba ka tirsan maleeshiyada al-shabaab xukunkooda dib loo dhigay sababo la xiriira sida maxkamaddu sheegtay wax loo arkay in aysan weli qaangaarin bishii maarso ee sanadkan ayaa al-shabaab ay weerar waxa ay ku qaadeen puntland iyaga oo adeegsanaya doonyo maamulada puntland iyo galmudug oo dagaal ah la galay ciidamadaasi degaano kala duwan ayaa sheegay in ay dileen boqolaal maleeshiyada al-shabaab ah kuwo kalena kuwo kale oo badanna ay soo qabteen ciidamada booliska ee dalka beljum ayaa xidhay labiyo toban qof oo loo tuhmayo falal argagixiso kadib markii ciidamada ammaanku ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen tobannaan guri oo ku yaalla daafaha dalkaasi howlgalkan ayaa socday habeennimadii jimcaha ilaa saaka sabtidii sida laga soo xigtay xafiiska xeer ilaalinta ee dalkaas warka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa lagu sheegay in boolisku ay baadhitaan ka sameeyeen guryo ku kala yaalla ilaa lix iyo toban xaafadood oo badankoodu ku yaalla ama ku hareeraysan caasimadda dalkaas ee brussels waxaana guryahaas laga soo xidhay ilaa afartan qof oo waraysiyo kala duwan la yeeshay dadkaas ilaa labiyo toban ka mid a ayaa rasmiyan loo xidhay thomas meer oo ah ninka lagu eedeeyey inuu dilay gabar ka tirsan baarlamaanka dalka britain oo layidhaahda jo cox horraantii toddobaadkan ayaa markii u horreysay soo hor istaagay maxkamad subaxnimadii sabtidan maanta ah kadib markii lagu eedeeyey inuu geystay dil iyo dhowr dembi oo kale markii la weydiiyey inuu sheego magaciisa si ay dacwadda loo haysto ay uga bilaabato maxkamadda ayuu meer waxa uu yidhi magacayga waxaa la dhahaa geerida qaa'imiinta iyo xorriyadda britain taasoo u muuqata aftida soo socota ee laga qaadayo dadweynaha britain ee ay ugu codaynayaan ka mid ahaanshiyaha midooda yurub hadalkaas ayaa ahaa waxa keliya ee uu ka sheegay maxkamaddii sabtidan cox ayaa waxa ay taageere u ahayd in dalka britain uu kasii mid ahaado midooda yurub baarayaasha booliska ee xaafadda cox ay degneyd ee ku taala waqooyiga england ayaa diidan inay xaqiijiyaan amaba ay beeniyaan in qofka looga shakiga qabo inuu ahaa qofka dilay mudanaha koob iyo afartan jirka ahayd ay dhici karto inay taasi ku dhiirisay inuu yahay kuwa garabka fog ee ay wadaniyadu madax martay bakistan ayaa dib u furtay marin xuduudeedka torkham ee looga gudbo dalka afghanistan marinkan oo ah mid aad u mashquul badan ayaa bakistan dib u furtay toddobaad kadib markii labada dal ay isku dhaceen islamarkaana ay askar kala duwani ku dhimatay dhacdadaasi taas oo horseeday in marin xuduudeedan la xidho goobtan oo ay isaga kala gudbaan kumanaan qof iyo kolonyo ganacsi ayaa mas-uuliyiinta dalka bakistan ay sheegeen in ay ogolaan doonaan inay ka gudbaan oo keliya dadka haysta waraaqaha sharciga ah ee dalka afghanistan sidoo kalena waxa iyana loo oggolaaday in ay gudbaan gaadiidka sida alaabooyinka ganacsiga marin xuduudeedkan ayaa la xidhay kadib markii uu muran soo kala dhex galay labada dalkaas oo salka ku hayay markii dalka bakistan ay dhisatay dhisme ay ugu tala gashay in ay kaga hortagaan falalka argagixiso iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee ay ugu yeedheen in ay yihiin kuwa sharci darra ah hase yeeshee arrintan ayaa waxay ka cadhaysiisay afghanistan iyaga oo u arkayay in bakistan ay dhisatay goob lagu muransan yahay islamarkaana u dhexaysay labada dal taas oo ay sheegeen in bakistan ay lumisay is-aaminaadii hase haatee islaamabad ayaa eedahaasi diiday
sidaad warkaba ku maqlayseen maxkamad ku taala magaalada garowe ee maamulka puntland ayaa dil ku xukuntay saddex iyo afartan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab oo lagu qabtay dagaaladii bishii maarso ee sanadkan ka dhacay deegaanada garacad iyo toga suuj ee gobolada nugaal iyo mudug xukunka laba kale oo maleeshiya ah ayaa dib loo dhigay sababtoo ah ma qaangaarin sida ay sheegtay maxkamaddu nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray garoowe xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada ee gobolada sool iyo nugaal cabdulaahi xir siciid oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay soo dhammaatay dhegaysiga dacwad la xidhiirtay maxaabiis al-shabaab ka tirsan oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada garowe nimankaas tiradoodu waxay ahayd shan iyo afartan laba ka mida maxkamaddu way way reebtay daadoodii markii ay buuxin weyday ay buuxin weyday daad iyo lix iyo toban ay ay noqdeen iyo wax lamid ah saddex iyo afartankii soo hadhay maxkamadda waxaa waxaa nimankaas garaacayay waxaa caddaatay oo ay maxkamadda ka wada hordirteen inay ka mid inay yahaayeen nimankii kusoo duulay wadanka oo dilay toddoba afar iyo labaatan xubnood oo ka tirsan ciidanka puntland dhaawacayna toddobaatan iyo laba xubnood oo ciidanka puntland ka tirsan oo kuwaasay ku kala dhaawaceen garaacad suuj soonka qardhood garmaal maxkamadda ciidamada ayaa dil ku xukuntay afartan iyo saddex maxbuus halka ay dib u dhigtay xukunka laba buuxin waayay da-da qaangaarka deeto maxkamaddu waxay cuskatay qodobka heer lambarsan farqadiisa labaad qodobkiisa koowaad qodobka boqol siddeetan iyo afar laba boqol labaatan iyo kow laba boqol labaatan iyo labo laba boqol labaatan iyo saddex xeerka caqaabta soomaaliyeed qodobadaasi dhammaantood waxay jidaynayaan cid allaale ciddii soo weerarta ee ku soo qaada amaad isku dayda inay bedesho haybadda iyo calanka dowladda puntland inay maxaanku dhahdaa diltooda shaawiin maxkamadduna xukunkaa unbay ka baxday waxayna ku wada xukuntay diltooda shaah maxkamadda ciidamada ayaa u ogolaatay bil racfaana inay ka qaadan karaan xukunka maxkamadda qaroomadoodana waxay ku dhawaaqeen inay inay inay xukunka raxaan ka qaadanayaan xeerlaalyaha maxkamadda ciidamada sool iyo nugaal ayaa sidoo kale sheegay xilliga ay qaadayeen dacwadda ay maxkamadda goobjoog ahaayeen hay-ada caalami ah wuxuuna iska fogeeyey inay xukumeen carruur da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano sida ay baahiyeen warbaahinta qaybtood maxkamadduna way dhegaysatay hay-ado caalami ahna goobjoog bay ahaayeen qaroomadooduna goobjoog bay ahaayeen labadii lix iyo toban jirka ah hataa maxkamaddu waxta dib u reertay nuux muuse birjeeb v o a garowe
ramadaan mubaarak idil ahaantiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa khamiistii lasoo dhaafay oo taariikhdu ay ku beegnayd lix iyo tobankii bishan juun waxaa qaaradda afrika laga xusay maalinta loo asteeyey maalinta caruurta afrika waxaana sannadkan halkudhega maalintan u ahaa colaadda iyo xasaradda ka jirta afrika iyo ilaalinta dhammaan xuquuqda carruurta haddaba waryaheena maxamed colaad xasan ayaa xaaladda carruurta soomaaliyeed ka waraystay madaxa xafiiska xidhiidhka ee hay-adda xuquuqda ee hay-addan idhaahdee sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu yeedhay unisef susana brice wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xaaladda guud ee carruurta soomaaliya
Well, Somalia is one of the worst places in the world to be a child. Uh, a child in Somalia, in fact, anyone under the age of 20 or so has only known conflict.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu xunxun ee dunida ee carruuri ku noolaadaan. Carruurta Soomaaliya amaba qof kastoo da'diisu ka hooseyso labaatan jir waxa kaliya waa garanayaan waa colaad iyo khalkhal may arkin dowladnimo iyo adeeg dowladeed in ka badan hal milyan oo qof oo ku barakacay gudaha soomaaliya oo intooda badani ay tahay dumar iyo caruur ayaa ku nool xaalad aad u liidata iyo guryo cooshada ka samaysan guud ahaana soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu saboolsan dunida waa meel dhib badan in lagu noolaado sanad walbana ay saameeyaan abaaro iyo daadad sidaa darteed haddii aan u soo noqdo nuxurka su-aashaada carruurta badankoodu ma helaan cunto nafaqa leh iyo nadaafad sidoo kalena soomaaliya waa dal dhallinyaro markaad booqato waxaa kaa yaabinaya carruur raxanraxan meel kasta aad ku arkayso ku dhowaad kalabarh shacabka soomaaliya waa carruur da-doodu ay ka hoosayso shan iyo toban jir taasina waxay noqon lahayd fursad soomaaliya haddii ay ka faa'iidaysato haddii carruurta amaba dhallinyarada la siin lahaa fursad ay wax ku bartaan sidoo kalena waxay noqon karaan carruurta tirada badan halis haddii aanay helin waxbarasho iyo fursado shaqo oo ay u baahan yihiin haddii lagu weydiin lahaa waa maxay dhibaatada ugu weyn ee ay carruurta soomaaliyeed dareemayaan maxaad ku jawaabi lahayd Well, often when you speak to children and their parents, they talk about uh, education. That's always a key priority.
marka aad la hadasho carruurta iyo waalidiintooda waxaad aad ay uga hadlayaan waxbarashada oo ay sheegaan inay tahay midda ugu muhiimsan iskuulladii baa waddanka ku yar waxaa ku yar macallimiinta tababaran kuwooda khuburada ahaana dibadaha ayay aadeen inta joogtaana waxaa dhibaata ka haysataa mushahar xumi sidaa darteed tobankii carruur ah afar ka mida ayaa dugsiyada waxbarashada taga waxaanay taasi ka dhigan tahay in carruur badani aanay dugsiyada tegin sidaa darteed aan la helayn mustaqbal ifaya sidoo kale waalidiintu waxay kuu sheegayaan in arrinta labaad ee dhibaatada ku haysa ay tahay caafimaadka ubadka waxaana tusaale ku ah in toddobadii carruur ahba mid ka midihii uu geeriyoodo intaanu gaadhin da-da shan jirka waxaanay carruurtaasi u dhintaan cudurro si fudud looga hortegi karo amaba loo daaweyn karo sida oof-wareenka shubanka jadeecada iyo wixii la mida haddii aan su-aalkaa weydiiyo carruurta la askareeyo soomaaliya horey warbixintiinnii ugu dambeysay waxaad ku sheegteen in qiyaastii laba kun ilaa iyo saddex kun oo carruura ay askaru yihiin dhinacyada hubaysan ee soomaaliya hadda xaalku waa sidee This is a very, very disturbing uh, situation indeed. We think there could even be more than that. There could be up to 5,000 um, child soldiers.
waa arrin aad welwelkeeda u leh xataa waxaa laga yaabaa inay shan kun ka badan yihiin carruurta askarta ah waxaanu la soconnaa in al-shabaab ay weli sii wado askaraynta carruurta iyadoo mararka qaar adeegsanayaan tashkiilin iyo wax ka dhaadhicin qaldan waxaa laga yaabaa inay mararka qaar lacaga siiyaan carruurta amaba cunno si ay u soo dhowaystaan qaarkood ayay afduubtaan oo ay xoog ku askareeyaan carruurtaasi waxay u baylaxsan yihiin oo ay u nugul yihiin kuwa ku jira xeryaha barakacayaasha oo ay beegsadaan si fududna loo heli karo waxaa jiray qorshe saddex sano ahaa oo hal milyuun oo carruura ku tegi lahaayeen iskuullada intii u dhexaysay sannadkii labada kun saddex iyo tobanka ilaa iyo labada kun lix iyo tobanka oo loogu magacdaray aada dugsiyada waxaa muuqata in qorshaha uu guuldaraystay maxaa ugu wacnaa inuu socon waayo
haa qorshuhu wuxuu ahaa qorshe saddex sannadood socon lahaa oo ay fikirkiisa la timi dowladda soomaaliya qorshahaasi waxaa taageeray unisef iyo hay-ado kale dhibaatada ugu weynina waxay tahay lama heli karo tirada dhabta ah ee carruurta dugsiyada tagta saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay waxaana ugu wacan hawshan xoogga lama saarin dhammaan hay-adaha dowladdu waxay xoogga saareen arrimo kale oo uu ammaanku ugu weyn yahay yunisef ahaan waxaanu diiwaan gelinay shan iyo siddeetan kun oo arday inay ku biiraan dugsiyada waxbarashada sanadkii tegey waxaa kaloonu tababara siinay boqol macallin laakiin waxa yididiilada leh ayaa ah in dadka soomaaliyeed ay maanta diiradda saarayaan waxbarashada ubadkooda way warkaan arrin muhiimaddeeda leh
kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa waraysigii maxamed colaad xasan uu la yeeshay madaxa xafiiska xidhiidhka ee hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee marka magacda lasoo gaabiyo la yidhaahdo unisef susana brice sahre ciidle nuur ayaana la soo jeedinaysay
ramadaan kariim ramadaan mubaarak mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada hargeysa waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ah oo sanad kasta bishan barakaysan ee ramadaan la qabto tartankan oo ay ku loolamaan dhalinyaro xaafidul qur-aan ah oo ka kala yimaada gobolada somalilan ayaa xubnaha kaalimaha hore gala waxaa la guddoonsiiyaa abaalmarino kala duwan oo isugu jira gaari lacag iyo weliba agab kale sheekh ismaaciil cabdi hurre waa guddoomiyaha guddiga garsoorta tartankan waxaana uu wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uga waramay tartankan iyo ujeeddada laga leeyahay
waa tartan ku saabsan qur-aan akhriska iyo sida dhallinyaradu ay u xifdisan tahay iyo heerka uu ka marayo dalkeenna qur-aanka iyo barashadiisu see loogu tartamaa tartanku qaab nooceeya u dhacaa haddaad bulshada u sharaxdo wuxuu u dhacaa gobollada waxaa ka yimaada dhallinyaro xula gobol waliba isaga ayaa isa soo kala reerreeba gobol waliba wuxuu caasimadda u soo dirsadaa dhallinyaro xula oo ay is yidhaahdaan sannadkaasi gobolkiinna magac iyo manfacba way u soo jeedi doonaan waxaa ka yimaada arday gobollada waaweyn sida sanaag iyo sool togdheer saaxil hargeysa iyo awdal sida caadiga ah lixdaa gobolee waaweyn oo aynu odhan karno waa gobollada hooyooyinka u ah gobollada kale ee somalilan ayay ardayda isugu yimaadaan markaa heerka u sarreeya ee ay ku tartamaan waxa weeye soddonka jis ee qur-aanka dabcan way tartamaanoo de alaaba tartankan uu dhacaa islamarkaana masaajidka calimataan baad ku qabataan sidaa tilmaantayna dhallinyaradu gobolladay ka kala yimaadaan sanad kasta gobol baa guulaysto alaaba tartanka xagga hore amaba hogaanka qabsadaa sanadkan see lagu kala guulaysta laba tartan baanu qabannaa labadaa tartan oo isdaba socda tartankii hore oo badanaaba muddo dheer uu caawiyo shirkadda dahabshiil tartankaas wiilka koowaad ee ku gowlaystay wuxuu ka soo jeedaa gobolka togdheer halka wiilka labaadna uu ahaa gobolka hargeysa tii shalay la soo khatimay oo ah ee tartan uu dhiiriyo oo uu maalgeliyo madaxweynaha somalilan waxaa kaalinta koowaad qaatay oo baabuur la siiyey wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka maroodijeex ee hargeysa halka kaalinta labaadna ay qaateen wiil ka socday gobolka sanaag ee ceergaabo ay magaalo madaxda u tahay dabcan de ka koowaadun maa waxaa tilmaanteen kii koowaad la siiyey gaadhi tartamayaal kalaa jiro iyaguna dee ka labaad iyo kaalinta saddexaad ilaa heerkee baa la abaalmariyaa tusaalahaan makaa koowaaduma la abaalmarin la siiyaa se kuwa kale iyago abaalmarin ma helaan se abaalmarinta helaan waa mid nooceeya badanaa waxaanu siinaa ilaa kaalinta shanaad ilaa kaalinta shanaad tusaale ahaan tartankan shalay la khatimay ee madaxweynuhu uu maalgeliyo wiilka koowaadee ku guulaysta baabuur baa la siiyaa afartii sannadood sidaasay ahaayeen wiilka labaad marka laga tago jaa'isadaha kale oo kombyuutarra iyo cadarra iyo wixii lagu qurxin jiray waxaa la siiyaa lacag doolara oo caddaan ah tusaale ahaan shalay wiilkii kaalinta labaad galay waxaa la siiyey kun iyo saddex boqol oo dollar waa xaqal ciid aad u wanaagsan wiilkii labaad waxaa la siiyey lacag dhan kun dollar wiilkii afraad waxaa la siiyey lacag toddoba boqol oo dollarah markaa waxaanu isleenahay dhallinyarada idiin timaadee kaalmaha hore gasha ee farxad aad iyo aad u weyn ayay meesha kala tagaano waa ta dhiirisa inay sanadka dambena u soo diyaargaroobaan waaya geesta kale haddaan ku weydiiye sheekh ismaaciil way tartamayaanoo dee dabcan waa qur-aankii waxaa lagu tartamayaa maxaad ka eegtaan nimka tusaale ahaan oo kale qeybihii baad ka qiimaysaan markay qur-aanka akhriyayaan ama ay tartan ka wadayaan waxaa jira marka qur-aanka la dhegaysanaayo dee qur-aanku mujawada baa la akhriyaa tajwiid baa la akhriyaa badanaaba laba arrimood ayaa ugu weyn waxa la qiimeeyo ta koowad waxa weeye waxaa la yidhaha wiilka qur-aanka akhriyaya muxuu akhdaa amba khalad gala hadday tahay khalad muuqda oo amba aayad uu ka joogsaday ama aayad uu jebiyey ama xarako uu beddelay khalad cad baa la yidhaahdaa waxaa kaloo laga eegaa dhinaca tajwiidka iyo qurxinta ee qur-aanka loo akhriyaayo markaa taa waannu ka eegnaayo dhinacaasi waxaa wixii akhdaa ah aad iyo aad baa loo qiimeeyaa waana mugga ugu weyn ee tartanka waxaa kaloo la eega wax ada la yidhaha al-adaa aduhu waxa weeye in la eego qofka dhallinyarada ah iyo dhiiranaantiisa quruxda sawdkiisa siduu qur-aanka uu isugu xidhaayo sida uu qur-aanka codka u macaanina u xaragoonayo markaasi dee dad aqoon u lahoo qur-aanka iyo qiraa'aad qiraa'adiisa iyo micnihiisaba aqoon u leh ila way iskamilayaane oo culimaa oo macalimiinabaa dhegaysta markaa qaabka loo dhegaysta inahaasaa ugu muhiimsan gabagabada haddaan ku weydiiyey inaga soo koobeyna sheekh ismaaciil waa maxay ujeedada loo qabto ee laga leeyahay in sanad kasta la qabto tartanka qur-aanka kariimka islamarkaana gobollada layskaga keeno dhallinyaro kala duwan oo xaafidul qur-aana aad baad cabdixakiim u mahadsan tahay ujeeddada ugu muhiimsani waxa weeye in ubadka soo koraaya ee qur-aanka ku howlan xifdigiisa in la dhiiriyo waxaa ka mid a in la soo bandhigo in dhallinyarada gobollada joogta heerka ay qur-aan xifdiga ka marayaan iyo qur-aanka barashadiisa in dhallinyaradu ay isbarato iyo inaynu kala qayb gallo bisha ramadaan oo bishii qur'aanka ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiistu ay sheegayso in bisha ramadaan malakul jibriil uu la subcin jiray halkanna wada subcin iyo isla akhris jamaaciya inay noqoto
kaasi waxa uu ahaa sheekh ismaaciil cabdi hurre oo ah guddoomiyaha guddiga garsoorta tartanka qur-aan akhriska ee bishan barakeysan ee ramadaan oo hargeysa lagu soo gebagabeeyey waxa uu warramaya waryaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey waa kuwan
waa mar kale iyo barnaamijkii heesaha lahaayee hambalyada iyo heesaha warqaddan waa hambalyo aroos waxay naga soo gaartay maxamuud abubakar sahre sheekh xasan adeer cali maxamuud yuusuf farxiye sheekh cali jaweeriye sheekh cali caasho sheekh cali iyo axmed cali maxamuud xabse cali maxamuud cabdiraxmaan cali maxamuud dhammaan waxay hambalyo hawada u marinayaan abuukar axmed ciise iyo marwadiisa amaal cali maxamuud yuusuf oo ku aqalgalay magaalada boosaaso puntland dadkan oo kala jooga dalalka u k etoobiya imaaraadka soomaaliya iyo finland waxay leeyihiin isku waara ubad qayrqaba kala hele aamiin ayaanu leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aaba cabdulaahi xasan cali iyo hooyo aamine maxamed cusmaan iyo eedo xane xasan cali siraad xasan cali iyo zamzam xasan cali qaali xasan cali iyo ayaan xasan cali bashiir xasan cali idriis xasan cali iyo maxamed xuseen cali iyo heybe xaashi jumcaale cabdulaahi xaashi jumcaale iyo raaxo xaashi jumcaale iyo reer xaashi jumcaale dhammaantood iyo shamso maxamed jumcaale luul maxamed jumcaale iyo waxay yidhaahdeen asxaabta dadkaasna waxay kala joogaan london germany italy iyo soomaaliya waxaanay leeyihiin waxaan hambalyaynaynaa awees axmed kook awees axmed kooke iyo saciide cabdulaahi xasan cali oo ku aqalgala bay yidhaahdeen xaafadda gubta ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina aamin kala kulmaa wiili caano gabar iyo caano eebahina kala siiyo iyo bashbashii barwaaqo warqadana waxay naga soo gaartay waa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya aabe cabdi axmed sheekh sahre cabdi axmed hooye seynab cali cabdiraxmaan abshira cabdi axmed yuusuf cabdi axmed xaaskiisa deeqa maxamed wacays iyo caruurtooda maxamed cabdi axmed mubaarak cabdi axmed sahre maxamed eeda shamse axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda iyo eeda faadumo axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda dhammaan ilmo cumar barqadla nuur ehelkoodii asxaabtooda oonan halkan ugu soo koobi karin waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan axmed cabdi axmed iyo xamdi cigaal talyan oo gabar ay ugu dhalatay dalka netherland gabadhaasi waxaa loo bixiyey zahra axmed cabdi zahra soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo diinteeda anfacda ayaanu leenahay waa tahay waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo qamaansho cumar iyo hooyo xalimo cumar iyo waxay yidhahdeen hooyo aamine sheekh cabdi iyo deeqo bacluul iyo firdowsa axmed yare iyo kamas faarax barre iyo injineer borow iyo xaliimo bacluul iyo caruurteeda iyo felis bacluul iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo bishaaro bacluul saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen jeelle bacluul saygeeda iyo waxay yidhaahdeen jeel bacluul saygeeda iyo caruurtooda iyo maxamed bacluul iyo caruurtiisa iyo faarax guuleed iyo cibaado guuleed saygeeda iyo caruurtooda dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed weli cabdiraxmaan xuseen iyo cabdulaahi maxamed ismaaciil iyo cali maxamed kaahin iyo cabdiqadar shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed iyo cabdijabbaar ibraahim mursal iyo axmed inshaar cabdulle iyo axmed cabdi ceydiid iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cumar xasan nuur iyo shamse faarax cumar oo gabadh ugu dhalata bay yidhaahdeen magaalada jabuuti gabadhaas oo loo bixiyey faatima cumar xasan ducaduna waxay leeyihiin waa idinka waxaan leenahay faatimo soo weynaaw noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim kaalmihiis sugaanta maxaa noo haysaa waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa naf iyo waayaheed haye yaa ku luuqeeya fanaaniinta seenab xaaji cali baxsan iyo maxamed cusub
ibraahino baxsan waxay leedahay adigoon wax qarin bal ii warrano maxaa ugu weyn waxyeellada
waa tuu yarad waalidkaa qaatay waa horena lagu siiyey wiil kale markaad wacad iyo wanaaggii jirtaada weliba i waraysanaysaa waaw waa laysku gardhigta
aada iyo aada warqadda waxay naga soo gaartay hooyo xabiibo xuseen dheere iyo xabrir seenab xuseen dheere iyo adeer cabdulaahi maxamed kooke iyo reer adeer cabdirasaaq maxamed kooke iyo reer adeer maxamuud maxamed kooke iyo reer adeer xasan ciid maxamed kooke caruurtooda adeer xuseen kooke iyo caruurtiisa iyo adeer yaasiin kooke iyo caruurtiisa iyo eeda faadumo maxamed kooke iyo caruurtooda waxay u tahniyadeynayaan aweys axmed kooke iyo siciida cabdulaahi xasan cali oo ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda gubta isku waaro ubad qayr qaba kala hel ayaanu leenahay waa hagaaga waxaa noo baaqaya dhotor xasan maxamed xaaji iyo dhotor cabdulaahi muuse xuseen dhotor xuseen maxamed cabdulle iyo waxay yidhahdeen cabdi xasan rooble iyo macow xasan xuseen iyo nuur cali gaadle iyo xasan maxamed bashiir waxayna hambali u dirayaan faadumo cabdulqaadir cumar iyo maxamed cilmi xuseen oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka dhacay sweden stockholm waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad farxad iyo reenreen kala kulantaan eebana uu idinkala siiyo owlaad kheyr qabto warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim markana gacanteeda kusoo dhacda abshiro qaasim aadan iyo mukhtaar qaasim aadan iyo xasan qaasim aadan iyo caliyare qaasin aadan cabdinuur qaasin aadan iyo shamhaad xuseen iyo aswaan xasan ibraahim cabdibaasid axmed simoon cabduqaadir hooyo xabiibo xasan cali axmed xuseen faadimo axmed xuseen amran daa'uud ayaan daa'uud cabdi cali buule maxamed jeromow iyo bakar cabdi cabdiweli cabdirasaaq ashraaqo cabdirasaaq iyo maxamed cabdirasaaq iyo rashiid cabdirasaaq iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere waxay tahniyad u dirayaan cabdulaahi qaasin aadan dafuufi iyo samsam xasan oo ku aqalgalay xerada dhagaxle waxaanu leenahay isku waara ubad qayr qala ubad qayr qabana kale hela aamiin aamiin waa tahay waxaa dhabaalkan aan ka helay aabe cabdi axmed sheekh iyo zahre cabdi axmed iyo hooyo seynab cali cabdiraxmaan iyo abshira waxay yidhaahdeen cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed iyo xaaskiisa deeqo maxamed wacays iyo caruurtooda maxamed cabdi axmed iyo mubaarag cabdi axmed iyo zahre maxamed iyo eedo shamso axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda iyo eedo faadumo axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda iyo dhammaan ilmo cumar barqadle nuur waxaana ay jecel yihiin in ay salaan iyo heestaanba ay gaarsiiyaan axmed cabdi axmed iyo xamdi cigaal talyan oo waxay yidhaahdeen gabari ugu dhalatay netherlands gabadhaasna waxaa loo bixiyey zahra axmed cabdi waxaana ay leeyihiin zahra ay soo barbaar noqotay dadkeeda iyo dalkeeda manfacda amiin ayaa leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay waa aabe axmed warsame iyo hooya xaliimo cali iyo abaya ayaan axmed warsame iyo mune axmed warsame asad axmed warsame ayuub axmed warsame hooyo shukri maxamuud maxamed sheekh lafaguri maxamed cibaar diiriye dhammaan reer axmed warsame waxay tahniyad dhalasho kaliya laaba u dirayaan xabse axmed warsame iyo karar cabdi maxamuud oo wiil ugu dhashay dalka austriya magaalada vienna taariikhdu markay ahayd bay leeyihiin labayo tobankii bishan juun waxaana wiilkaasi loo bixiyey cabdishakuur karar cabdi maxamuud soo barbaar cabdishakuur ayaanu leenahay waa hagaag xaggii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa waxaan dhegaystayaashana u soo qabanaynaa milileco waa codka macaan ee fanaanada sahra axmed jaamac
marka hore emurwa'aadkiyo masaawaadka faraaxiyo mixibada arriya aanqale waa mid lagu u yaqaanaa igu meere isagana ka soo maqan mutay macamba waad mutaysatee emar dhadhami qaraadhiyo uu yahay macamba waad mutaysatee milileca adag oodkiyo mixibada adareenkiyo intu joho ogome eldhawo mara loho oma waaye milileca adag oodkiyo mixibada adareenkiyo intu joho ogome eldhawo mara loho oma waaye madii waxay u daran tahay marka shalay adoo nacay madii waxay u daran tahay marka shalay adoo nacay manta uu ku keena edimaha armi weyda manaxo jacay manta uu ku keena edimaha armi weyda manaxoo jacay emar dhadhami Ibraahim.
qaraadhiyo
gabdhuhu markay rabaan waxoogaa yar inay ragga soo dabciyaan ay soo jiitaan ay soo jiitaan naftooda yaro liidaanoo waxay dhahaan waa dumar ma dumarkaa lagu ay daysa caleemo qoyan u ruxaan sahra waxay leedahay ma jeclayn waxyeeliya inaan mahadhagaystee marleydan danteeniyo ileen maansa dhuuxin isagaa malaha garan haddii aan ka magansado dhibkan ka mutacaashaqa ma yaqaan turaale ma naxo ma naxo jacaylkuya manaaxo oo jacay marka waxay leedahay gabdhahan maansada iyo micnahoodaba aqoonin Haye.
saasay ula jeedaa yaa salaam laakiin se iyadaba ugu heestay iyo dumarkuna u garanayaan soo maha taas baa laisweydaa miya ay warqadda dhanka warqadda xigta noo soo qor.
waxaan ka helnay oo dhambaalkana maxamed xasan ciid kooke iyo waxay yidhaahdeen xaliimo maxamed nuur iyo faadimo axmed iyo cabdulaahi maxamed nuur colombo iyo istaahil xasan ciid kooke iyo cabdalla bashiir maxamed iyo waxay yidhaahdeen suhayla bashiir iyo maxamed axmed maxamed cujaal dhammaan reer koog waxayna tahniyad u dirayaan guuleed xasan ciid koog iyo naciimo cali cabdulle oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen xaafadda gubta waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa in aad bashbash iyo barwaaqo aada ku raaxaysataan iyo owlaad qayr qabtana uu eebeda kala siiyo warqadanna waxay naga soo gaartay ibraahim aabe maxamed nuur ismaaciil iyo eeddaxaawo nuur ismaaciil iyo caruurteeda iyo adeer cali nuur ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtiisa hooyo asli daahir diirshe iyo hooyo maryan cali shabeel ubax maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda deeqa maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda madiine maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda zahre maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda faadimo cali nuur saygeeda iyo caruurteeda siciide aadan nuur saygeed iyo caruurteeda iyo duco maxamed nuur saygeed iyo caruurteeda iyo abshiro maxamed nuur saygeed iyo caruurteeda cabdiraxmaan aadan nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cali nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed cabdulaahi maxamed nuur jimcaale maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hooye xabiibo maxamuud takar adeer cabdinaasir cabdulle maxamed xaaskiisa dhammaan dadkaasuu kala jooga soomaaliya maraykanka u k sacuudiga iyo zambiya waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan abu cabdiraxmaan cali nuur iyo hooye fartuun cabdulaahi oo gabare ugu dhalatay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug bisha juun kow iyo tobankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyay caaisha waxayna leeyihiin soo barbaar caaisha noqo tii diinteeda iyo dadkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin aamiin ayaanu leenahay waa hagaaga dhankii heesaa ayaan markana falastiin dib ugu noqonaynaa dhegeystayaasheenana waxaan usoo qabanaynaa hamoodin kaliga ayaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa waana codadkii allaha u wada naxariistay xaliimo khaliif magool iyo maxamed nuur
ahe wax isla mudatee ololihii lagu diray waxa dhacay abaaraha onkiyo waaya ahe wax isla mudatee ololihii lagu aade gabadhiga dhexdi ku adkaydiyo orodkaagi howlaayi adoonuru warag markaad aade gabadhi arkiyo maruudiga ay waxanaad ku kulantiin arkiyo maruudiga ay waxanaad ku kulantiin Ilaahay markaan xusuusta waan urkay. Maantay kulkuy jiray. Waan urkay.
hablaan ragaaqo orodkaya boodada oo ilaa asaago magaalka uga xiyo hablaan ragaaqo orodkaya boodada oo ilaa asaago magaalka uga xiyo intaan tima aha socdon dhexdaan adkaysta arrimihii ka soco dhexdaan adkaysta arrimihii ka soo baxay adigiyo jacaylka idinmo
nugsuunahay hawlowgugu sidaadii mii lagu aastiyi adiga riiraha ambuwaan ugsuunahay hawlowgugu sidaadii mii lagu aastiyi adiga riiraha aragaynayistiliyaan orodkiiyo hawshii magaanaduga dhicin mar walagumayshee ragaynayistiliyaan orodkiiyo hawshii magaanaduga dhicin mar walagumayshee waa lagu amaanaya idinkugu masuuco waa lagu amaanaya idinkugu masuurin ayamihinii horaayo ahy markan xusuusta waa iibayrdhin adeadu weynaha aduunyada
sida dhiraha ogada calintuga taalo ay xidida asani ilawga yaa salaam dhexdii ku adkeyd iyo orodkaagii howlaha miy adigoon hore u arag markaad aadday inay yahay aarkiyo maroodiga ay waxaad ku kulanteen ahay markaan xusuustabo uurkay welweli jiray adunbaygu dheeraa adduunyada dhammaanteed adig iyo jacaylkaba idinmaan ilaaweyne intaa uu idin tabi jiray ee hamoodin keliga amba kula mid baan ahay tiri waa lasi joogaa miya
may waxaa waaye dhibka waa lawada qabaa codadka macaan allahu naxariiste fanaaniinta maxamed mooge iyo xaliima khaliif magool aanu intaasi ku dhaafno warqadda xigta markana waxay naga soo gaartay marka hore waxay leeyihiin salaan baan hawada idiin soo marinaynaa waa salebaan cabdulle axmed iyo muumin shuuriye yuusuf iyo shariif cabdi weheliye iyo yuusuf axmed raage amin yuusuf axmed iyo cali cabdi weheliye cali gaag iyo jaamac axmed nuux maxamuud maxamed siyaad iyo asad maxamuud weheliye iyo maxamed cali sandheere iyo nimco cali sandheere xaliime cabdulle axmed iyo qamar xasan maxamed waxay hambalyo u dirayeen arooskii aroosadda cabdulaahi xasan maxamed macalin biyow iyo nimco cabdulaahi fidow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda madiina waxaanu leenahay isku waaro ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin aamiin waxaa noo baaqayaa cabdiqadar gardaro iyo waxay yidhaahdeen maxamed bilkax iyo siciido cabdulaahi ow cali iyo doctor maxamuud macalin iyo xukun diiriye xaraare calas axmed cabdiraxmaan iyo leyle axmed kaar iyo hodan cabdi hardi raage xaaji faarax yaxye iyo shaambi axmed nuur iyo siciid shaabe iyo jaamac maxamuud macalin dadkaasi waxa ay kala joogaan jiracle baaltaag iyo bari sacadde waxayna hambalyo aroos u dirayaan maxamed mukhtaar ibraahim iyo waxay yidhahdeen marwadiisa kaamil macalin axmed oo arooskoodu uu ka dhacay bari sacadde waxaana ay leeyihiin oo ka tirsan degmada gallaadi arooskiina ha noqdo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay warqaddan waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin ugu horreyn waxaanu halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyayaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay mid lamid aan hawada idiin soo marinaynaa warqadan waxaa diraya deeq gaane cabdi maxamuud iyo cabdisamed sheekh maxamuud dhammaan waxay hambalyo aroos u dirayaan saaxiib qaaliya bay leeyihiin cabdifataax nuuriye daahir iyo marwadiisa fardowse cali maxamed oo arooskooda uu ka dhacay caasimada gobolka doolo ee wardheer ducaduna waa xaggiina bay yidhaahdeen isku waaro ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay weli ma ku soo marta ibraahinow warqad laba qof ay dirayso yaa heli karaba waa warqadaha aanu malaha ka helno laakiin ilaa toban waan soo gaarsiin karaan soo maa si fiican markana kaalimihii sugaanta ibraahim markan waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka maxamuud cabdulaahi jeri iyo fanaanadii banaadiriga xidigtii maryan naasir heestuna waa heestii
gacadka maanta
guhaadka dhaafe gabaryaa ku guursan maaye guhaadka dhaafe
ibraahim waagaas ayaa la yidhi gacalka maanta guhaadinaya ku guursa maayo marka gacalka maanta markii la lahaa waa adsk sideetamaadkii hadda maxaa la leeyahay hadda waxaa leeyahay adaa lagu warsanaa
markana warqaddaa aan dhinacaaga usoo gudbiyey ibraahim waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray haajiro cabdiraxmaan iyo xamdi cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen mahad cali kuulow iyo cabdi aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow aadan cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabta ehelka waxayna jecel yihiin iyagoo kala jooga baydhabo iyo kenya iyo dalkaasi ethoobiya inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed cabdiraxmaan iyo cabshiro mawliid maxamed oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen degmada wajeer xaafadda buulo barwaaqo gabadhaasi ayaa waxa ay leeyihiin waxaa loo bixiyey wiilo maxamed ducadana waa xaggiina wiilo soo weyn oo noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda baafacda warqadan ibraahim waxay naga soo gaartay hooye xaliimo sheekh cadow mahdi iyo hooye muxubo maxamed cali baar iyo ayay siciide maxamuud cawaale iyo ayay safiyo sugulle maxamuud iyo ayay caashe maxamed ducaale iyo aaba siciid nuux yuusuf iyo aaba maxamed maxamuud cismaan abshiro maxamed maxamuud iyo deeq maxamed maxamuud iyo xaawo maxamed maxamuud axmed maxamed maxamuud iyo afadiisa iyo caruurtooda salaad maxamed maxamuud iyo qaali maxamed maxamuud iyo kulmiye maxamed maxamuud dhammaan dadkaas oo kala jooga daafaha caalamka soomaaliya etoobiya kenya sacuudiga maraykanka waxay hambalyo u dirayaan maxamed siciid nuux iyo hodan maxamed maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada garowe ee caasimada puntland gaar ahaana xaafada hodan waxay leeyihiin isku waara kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano waa hagaaga waxaa dhambaalkan uu noogu yimid hooyo dahabo xuseen cali iyo hooyo luul yuusuf muudey iyo aabe xasan maxamed iimaan iyo habaryar xaawo xuseen cali iyo waxa ay yidhaahdeen habaryar nadiifo maxamuud cali iyo liibaan cabdulaahi cusmaan cabdifataax xasan maxamed iyo farxiyo cabdulaahi cusmaan iyo faadumo xasan maxamed iyo cabdirasaaq xaaji maxamed iyo farxiyo xuseen kaahiye iyo khatre maxamed sheekh muuse adeer cabdiqaadir cali siyaad iyo eedo xadiyo cali siyaad iyo xamdi xasan maxamed dhammaantoodna waxay hambalyo gaarsiinayaan zeynab maxamed sheekh muuse iyo cabdirasaaq xasan maxamed oo ku aqalgalay etoobiya magaalada addis ababa waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskiina aamiin ubad kheyr qaban ee beedi kala siiyo warqadanna ibraahim waxay naga soo gaartay marka hore waxaa lagu soo sharaxay buufino qurux badan ah lagu soo sharxay warqadan far aada u qurux badanna waa lagu soo qoray waxaa marka hore halkan ka salaameynaa bay leeyihin dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xigana waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya bashiir macalin xuseen iyo maxamed macalin xuseen iyo xasan maxamed nuur iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo cali xasan macalin ishow maxamed macalin ibraahim wanka iyo nuunow cali isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf iyo deeqo maxamuud macalin cali ayay ruqiyo macalin samow iyo abdi yuusuf maxamed nuur iyo maxamed maxamed nuur iyo cabdulaahi geedow maxamed macalin salaad aadan cali macalin iyo maxamed aadan maxamed ganay iyo mustafa macalin cabdi iyo shimooy macalin maxamed iyo xasan cali suubow iyo cabdisalaan maxamed suubow mahad cabdulaahi aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga garowe burtinle baydhabo iyo maraykanka sacuudiga waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aaba abuukar macalin xuseen iyo sangaaba maxamed nuur oo wiil ugu dhashay tuulada taflow ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd bay leeyihiin sideedii bishan juun wiilkaasi waxaa loo bixiyey maslax abuukar macalin xuseen waxaanu leenahay maslaxow soo barbaar noqonkii dalkiisaiyo diintiisa anfaca aamiin haye ibraahim markana heesta ugu dambaysa noo soo qababan qasiido ramadaan ah ayaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa maadaama aan ku jirno bishii barakaysneed ee ramadaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaana maanta dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waxaanu idin leenahay
subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku sali adduunyada samaaha badi samaaha badi
qasiidadaasi waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii duhu galabnimo caashacuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaan idaacadda toddobada kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan kariim
سيدي أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك dunida safar baan ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.